Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir ayaa magaalada Muqdisho deeq dhar loogu talagalay Ciidda Carafo ugu qaybisay carruur qaba baahiyaha gaarka ah. Deeqdan dharka ah ayaa waxay isugu jirtay dharka noocyadiisa kala duwan sida shaarar, saraawiil, jalaabib, iyo cabaayado. Guddoomiyaha Ururka Haweenka Gobolka Banaadir Marwo Jawaahi Baaqaab ayaa ka warbixisay deeqdan dharka ah.
ardaydan wiilasha iyo gabdhaha isugu jira inuu ciidsiiyo ciid walba boqol caruura oo ku dhaqan magaaladan waxaan rabaa maxamed inaan dhaho waxaad tahay qof kudayasho mudan maamo waa kaaga mahadcelinaynaa xarumaha agoomaha hadday noqon lahaayeen kuwa maamo ugaaso goobo badan ayaa maarata wax badan ka soo bixinay laakiin ciidan adxada way ka duwan tahay runtii wayna ka damqasho duwan tahay si gaaray noo taabanee haddaan nahay haweenka soomaaliyeed waayo waxaan la joognaa kuwii maarata ugu mudnaa in loo adeego maarata masaakiintii oo qaarkood inta badan agoon ay yihiin oo aragga albasiir goobtaan ay wax ku bartaan oo u baahan intaan marayna waxyaabo badan ay indhahayna qabanayeen dadka muxsiniinta ah ummadda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintaba waxaan rabnaa inaan ugu baaqno inay meeshaan maaragta lasoo booqdo la yimaado ayagu haddayna soco karin waxaan garannay inaan soo wadno oo aan meeshaan wax ku bixinayno sida xarunta wiilasha agoonta ee degmada kaaraan oo kale inaan xagga geyno inaan ayaga u nimaadno ayaan door bidnay sababtaan ugu nimidna waxay tahay ahamiyadda ay noo leedahay iyo inaan la ilowsanayn qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan dharka ayaa ka mahadceliyey maxaa yeelay maamo jawaahir guddoomiyaha haweenka gobolka banaadir oo ah maaragtay guddoomiye aad aad u firfircoon ahna jecel maaragtay inuu mar walba maaragtay habeeni maalin inuu bulshadiisa ka warqabo maasha allah guddoomiye ilaahay ku barakeeyo cumrigaadana allah dheereeyo waa beriya nagu soo booqan jirtay annagoo guri yar ku jirno laakiin hadda annagoo hawo fiican haysanno oo howlwadaag soo degnay hadda waa aad ugu faraxsanna markii ugu horreysana soo booqato inkastoo xafiiskeeda aad tegi jirnay dharkan ayaa waxaa baahi badan u qabay carruurtan maadaama ay ka soo jeedaan qoysas danyar ah oo aan awoodin inay iibsadaan dharka ciidda